dowladda soomaaliya waxay mowqif cad iyo meel cad ka istaagtay arinta ku saabsan xuduudda badda waana lagu cadaadiyey waana lagu cabsigeliyey waa wax walba dhinac walbaana laga tusay inaan iska gaabsano xoogaa oo aan muxuu ahay ka aamusno codkiina inaad kor u qaadaan muxuu ahay sax ma aha hoos hoos in wax lagu dhammeeyo ayaa habboon waxa in laga wada hadlaa habboon waxaan ogolaanay waxaan dhahay in hoos hoos wax loo dhammeeyo laga wada hadlaan ogolnahay waana kana shilaan galnay waa fariisanay mid labaadaan galnay mid saddexaadaan galnay kuwo kaloon u ballannay waa suurtoobi waayeen haddee si oo ilbaxnimo ah oo xadaari ah oo ca- qarniga kuwii labaatanaad loo dhaqmaayo waxay tahay hay-adaha caalamka oo u samaysma- u samaystay waxyaalahaas markay jiraan soomaaliyana ay wax ka samaysay anay ogolaatay saxiixa ka tahay in xaajada loo bandhigo sidaas ayaa keentay in maxkamadda cadaaladda adduunka aan anaga kiiskeena aan hordhigno welina wuu hor yaallaa waanan daba joognaa haddii walaalaheen fursad kale oo ka fiican oo in maxkamad laysla aaday iyo in laisjijiiday iyo waxba aanan ka imaanin oo isfaham uu ku jiro oo waxa aan leenahay xaqa aan leenahay soomaaliya ay leedahay ay ku helayso wixii walaalaheen ay leeyihin annaga wax kuwoodaa hadda muxuu ahay duulimaadna kumihan umana socona ayaguna ay ku helayaan waxa ay leeyihiin dowlad soomaaliya diyaari u tahay waqti kasta iyo saacad kasta iyo meel kasta diyaar u tahay